أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أبو بكر بن محمد شطى رحمه الله تعالى فصل في صلاة الجماعة فصل هذا متكني فاصل مدوح كلا ساره في صلاة الجماعة جماعة صلاة دي, دي أي فصليه sheekhu raximahullahu tacaala halkan wuxuu inooga sheegi doonaa salaadda jamaacada iyo axkaamteeda iyo qofka ma'muumka ah oo qof kale salaaddii ku xidhanay qofkaas shuruudaha looga baahan yahay shuruudaha mid ka mid ah haddii laga waayona aysan ansaxaynin jamaacanimadiisii iyo salaaddiisiiba aysan ansaxayn nabigeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu aada u ammaanay in salaadda lagula dadaalo in jamaaco lagu tukado walidaalika nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen wuxuu ku yidhi salaatu اljamaacati afdalu min salaati اlfadi bisabcin wa cishriina daraja salaadda jamaacadu waxay ka fadli badan tahay qofku salaadda keligii uu tukanay labaatan iyo toddoba derajo ayay dheer tahay yuu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam waa darajaad waaweyn oo u baahan qofku juhdi iyo dadaal iyo wax walba oo adduunyahu gacanta ku hayo inuu uga soo tago darajaadkaasi uu u helo marka jamaacadaasi shuruudda ay iska leedahay ayuu sheekhu noo sheegi doonaa raximahu llahu tacaala iyo xukumka jamaacada in salaadaha la ysku jamaacaysto ma waajiba mise waa sunno ma fardulkifaaya mise waa fardulcayn aljamaacatu jamaacada jamaacadaas oo fi lmaktuubati salaadda la farad yeelay ahaatay salaadaasoo almu'addaati ee la gudanayo qadada aan ahayn salaadaas oo hayri اljumucati jumcada aan ahayn fardu kifaaya fardu kifaayow cala rijaali ragga ayay fardu kifaayo ku tahay raggaasoo albaaligiina ee qaangaarhka ah raggaasoo alaxraari ee xorta ah raggaasoo almuqiimiina ee magaalada deggan oo magaalada ku nago musaafir aan ahayn raggaasoo almastuuriina ee la asturay cawradooda oo cawradoodu aysan bannaanka oolin raggaasoo hayri almacduuriina kuwo loo cudur daaray aan ahayn intaasoo shuruuda haddii la helo wuxuu ku yidhi sheekhu salaadda in la ysku jamaacaysto waa fardulkifaayi fardulkifaayi yacni fardulkifaaya ulajeeddada laga leeyahay waxawooda waajibkaa wuxuu u qaybsamaa laba qaybood waajib cayni iyo waajib kifaa'i waajibka cayniga ah waxaa la yidhaha waa waajib qof walba goonidiisa looga rabo oo qof walba hadduu ka tago waajibkaa uu ku dembaabayo loona ciqaabayo waajibka kifaa'igana waxaa weeye waa waajib si guud ahaan dadka deegaankaas iyo magaaladaa deggan guud ahaan dusha ka saaran oo qayb jamaacada meesha deggan ka mida hadday waajibkaa u istaagto inta kale dembigu uu ka dhacayo kaasna waxaa la yidhaha waajib kifaa'i ama fardulkifaa'i sheekhu marka wuxuu ku yidhi salaadaha waajibka ah ee shanta ah in laysku jamaacaysto waa fardulkifaa'i fardulkifaa'i maxaa loola jeedaa maalan magaaladan innaga aan deggannahay oo kale magaalada muqdisho dadka deggan waxaa waajib ku ah in la helo qayb jamaacadii ogta haddii la waayo oo magaalada guud ahaanba laga waayo qof jamaaco tukata oo qof waliba ay gurigeeda iyo xafiiskeeda iyo deegaankeeda ay keligeed si gooniya ay ugu tukato magaaladaas kulligood waa wada dembaabaya fardulkifaaya macnihiisu saas wey magaaladii kulligood waxay noqonayaan aahimiin markaas waxay noqon magaalada jamaacadii aan oogeynin in lala dagaalamo oo lagula dagaalamo imaam sharciga hadduu jiro madaxweyne sharciga uu dilo wuxuu xaq u leeyahay magaalada inuu kula dagaalamo maadaama farad ay ka tageen kifaa'i fardulkifaa'i waajiba maadaama ay ka tageen wuxuu xaakimkaa sharciga ah uu xaq ugu leeyahay inuu la dagaalamo aljamaacatu jamaacada jamaacadaasoo filmaktuubati salaadda la farad yeelay ahaatay filmaktuuba la yidhi maxaa baxay sunnadiyaa ku baxay salaadaha sunnada in laysku jamaacaysto fardulkifaa'i ma aha waxaa kaloo shardi ah salaadaasoo almu'addaati ee la gudanayo salaad la gudana la yidhi maxaa baxay salaadihii qadlaha ahaa salaaddu hadday qadlo tahay in la isku jamaacaysto fardulkifaa'i ma aha waxaa kaloo shardi ah salaadaas oo hayri اljumucati aan jumco ahayn amaa jumcada in la isku jamaacaysto waa fardulcayn shaksi kastaa laga rabaa kaas haddii shuruuddii shaksigaa laga helo shaksi kastaa kaa laga rabaa shuruudda haddii la helo sheekhu wuxuu ku yidhi waa fardu kifaaya fardu kifaayo wey in la isku jamaacaysto yay fardulkifaayo ku tahay calى rijaali raggay fardukifaayo ku tahay dumarkii jamaacada inay oogaan ajiray ka helayaan haddii jamaacada ka qayb qaataan masaajidka laakiin iyaga si gaara fardulkifaayo uguma aha fardulkifaayo jamaacadu waxay ugu tahay ragga weliba raggaas waxaa shardi ah raggaasoo albaaliqiina ee qaangaar ah ragga haddana waa inay qaangaar yihiin maxaa baxay carruurtii raggaasoo alaxraari ee xorta ah alaxraar yidhi waxaa baxay raggii addoommada ahaa raggii addoommada ahi la addoonsan jiray xilligii hore addoommaha jiri jiray raggaa la addoonsanayo waajib kuma aha jamaacada raggaasoo almuqiimiina magaalada deggan dadka jamaacadu ay fardulkifaayo ku tahay waxaa shardi ah inaysan musaafiriin ahayn ee dad deegaanka ay yihiin oo deegaanka deggan waxaa kaloo shardiga raggaasoo almastuuriina ee haddana la asturay almastuuriin la yidhi maxaa baxay dadku haddaysanba asturnayn oo dad masaajidkii dhar ay ku yimaadaan dhar masaajidka ay ku yimaadaan hadday waayaan dee waa cudur markaas waa cudur ka ridaya fardulkifaayihii fardulkifaayo kuma aha dadka hadday qaaqaawan yihiinba oo dhar masjidkii iyo jamaacadii ay ku soo aadaan ay waayaan fardulkifaayo ku noqon mayso markaa waxaa kaloo shardi ah raggaasoo hayri almacduuriina aan loo cudurdaarin oo cudurdaar aan haysanin waxa baxay qofku hadduu haysto cudurdaar rasmi ah oo maalan qofkii waaba xanuunsan yahaba qofkii ninkii ragga ahaa wuu xanuunsan yahay fardulkifaayo kuma aha markaa jamaacadii haddii xanuunba uu jiro bixayu makaan bixayu makaanna jamaacada lagu oogo ayaa waajib ah yadharu shicaaruhaa shicaaru ljamaaca jamaacada calaamadeedu ay ka muuqanayso fii maxalli iqaamatihaa jamaacada oogiddeeda maxalkeedana calaamadu ay ka muuqanayso wuxuu sheekhu ku yidhi meesha jamaacada fardulkifaayada dadku ay uga dhacayso waxaa shardi ah meel astaanta jamaacadu ay ka muuqanayso in lagu oogo astaanta jamaacada meelay ka muuqanayso waa in lagu oogo oo in lagu oogo layidhi maxaa baxay sida masaajiddii oo kale masaajiddii oo kale haddii masaajidda laysku jamaacaysto astaantii jamaacada waa la wada arka qof walba ee magaalada deggan masjidkaas kama xishoonayo inuu yimaado bal waa ku cibaadaysan laakiin maxaa baxay haddii meel laga xishoonayo la yidhi meeshaasaan jamaacada ku oogaynaa taasi waajibkii ugama dhacayo fardulkifaayuhu ugama dhacayo maalan guryo khaasaa lagu oogay masaajiddii inta layska dhaafo waxaa la yidhi guri hebel aan isugu nimaadno ninkaa hebel la yidhaha gurigiisa aan ku jamaacaysanno taasi fardulkifaayadii kaagama dhacayso fardulkifaayigii kaas kaagama dhacayso waxaa shardiya waajibka kifaa'iga ah ama fardulkifaayuhu meesha uu dadka uga dhacayo bixaysu yadharu shicaaruhaa fii maxalli iqaamatihaa meel waxaa la rabaa jamaacada astaanteedu ay ka muuqan karto oo qof walba dadka dhan u siman dadka dhan u simanoo qofna aysan ka xishoonaynin ama haddii la yidhaha guri hebel aan isugu imaanaynaa ee guri hebel jamaacada aanu ku ogno guri hebel waxaa laga yaabaa dad badan oo ka xishoonaya inay jiraan tegitaankiisa iyo geliddiisaba marka waxaa la rabaa meel dadka dhan u siman in jamaacadii lagu oogo falow tarakuuhaa falow tarakuuhaa haddii jamaacadii dadku ay ka tagaan kulluhum dhammaantood dadkii deegaanka deganaa iyo magaalada deganaa kulligood hadday jamaacadii ka tagaan oo qof waliba ahy gurigiisa isaga tukado ahimuu kulligooda way dembaabeen dadka deegaankaas jooga kulligood way dembaabeen hadday dembaabeenna imaamku wuxuu xaq u leeyahay wa quutiluu waana lala dagaalamay imaam sharciya hadduu jiro oo hogaamiye sharciya waddanka uu joodo waxaa markaas xaq uu leeyahay inuu la dagaalamo dadkaa jamaacadii ka tegey oo oogi waayey oo qof walba gurigiisa ku tukanayo wuxuu xaq u leeyahay inuu la dagaalamo ay qaatalahum wuu la dagaalami man mara ka saa'iri furuud alkifaayaat sida waajibaadka marka looga tagaba loola dagaalamayo qofkii waajib ka tagaa sidaasoo kaleu imaamku xaq ugu leeyahay inuu la dagaalamo wa tudraku aljamaacatu halkana sheekhu wuxuu uga hadli jamaacada qofkaasi ajirkii labaatan iyo toddobadii darajaho wuu gaaray qofkaasi goormaa la dhihi karaa wa tudraku ljamaacatu jamaacadii waxaa lagu haleelaa idaa kabara hadduu takbiirsado ma'muumku takbiirata alixraam takbiirtii xidhashada hadduu takbiirsado walxaal uu takbiirsado alimaamu imaamkuna lam yusallim uusan salaamo noqsan imaamkiioo weli aan salaamo noqsan oo maalan ataxiyaadkii ugu dambeysuu ku jiraa ataxiyaadkii ugu dambeeyey ayuu imaamkii ku jiraa intuusan salaamo noqsan haddii aadba ku xidhatay ajirkii horta waad heshay ajirkii jamaacada waad heshay laakiin la mid ma tihid qofkii imaamka ku soo gaaray takbiirat alixraam oo markuu imaamku allaahu akbar yidhi qofkii markaas isaguna ku xirto allaahu akbar yidhi iyo adigoo ataxiyaadkii ugu dambeeyey ka soo gaaray isku ajir noqon maysaan isku fadlina noqon maysaan ilaahay agtiisana isku maqaam noqon maysaan maxaa yeele qofkaasi waa musaaric ila alkhayraat qofkaasi waa qof khayrkii u degdegay walidaalika safka ugu horeeya wuu ka fadli badan yahay safka labaad kan labaadna kan saddexaad wuu ka fadli badan yahay dadka safka saddexaad ku tukanaya waxay ka fadli badan yihiin kuwa ku tukanaya safka afraad qofkii ataxiyaadka ugu dambeeya ku soo gaaray imaamka wuxuu ka ajir yar yahay qofkii takbiirat alixraam takbiirat alixraam qofkii ku soo gaara qofkaasaa ugu ajir badan walidaalika xadiis waxaa ku soo arooray man laazama arbaciina yowman takbiirata alixraam yuktabu lahu baraa'atu min annaar wa baraa'atu min annifaaq qofkii takbiiratu lixraam imaamka ku soo gaara xidhashada allaahu akbar markuu yidhaha isaguna allaahu akbar yidhaha afartan maalmood sidaas takbiiratulixraamka imaamku uusan ka fakanin waxaa loo qoraa uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam munaafaqnimo ilaahay waa ka beri yeelaa waxaa loo qoraa inuu munaafaqnimo ilaahay ka badbaadiyo naartana ilaahay waa ka xoreeya maxaa yeele nafta in lala dagaalamo mooye way ku adag tahay takbiiratulixraam in imaamka lala soo gaaro marka taasi waxaa ku soo arooray fadiilo gaara fadiilo gaara ee ajir gaara ayaa ku soo arooray qofka takbiiratulixraam la haleelaya imaamkii wa tudraku ljamaacatu jamaacada waxaa lagu gaaraa idaa kabara hadduu ma'muumku takbiirsado takbiirat alixraam walxaal alimaamu imaamku lam yusallim weli uusan salaamo noqsan fadiilatu taxarumna waxaa lagu haleeli karaa wa tudraku fadiilatu taxarum fadiilada xidhashada imaamka bilishtigaali bih in xidhashadii allahu akbarta lagu mashquulo caqiba taxarumi alimaam imaamku markuu xirto maca xuduuri takbiirati ixraamihi adigoo goobjoogna u ahaa oo xaadir u ahaa wakhtigii imaamku salaadda uu xidhanayo fain lam yaxdurhaa hadduusan xaadirin ow taraakhaa ama uu ka soo dib maro faatathu qofkaa waxaa ka fakatay fadiilatuhaa fadiilatu takbiirati ixraam takbiiratulixraamka fadiiladeedii way ku dhaaftay nacam yukhtafaru lahu qofka waxaa loo cafinaa waswasatun khafiifa waswaas fudud qofku hadduu qabo oo wax yar uu takbiirtii la dib dhaco waa loo cafinaa hadduusan waswaas ku badnayn waidraaku taxarumi alimaam imaamka xidhashadiisaoo la soo gaaro waa fadiilatun mustaqila fadiilo madax bannaan wey ma'muurun bihi waana lays amray waa likownihi safwata salaad salaadda saafigeedaba meesha lagu gaarayo allahu akbarta imaamka in lasoo waafaqo walianna mulaasimahu qofka laasima allahu akbartaas imaamka la laasima arbaciina yowman afartan maalmood laasima yuktabu lahu baraa'atu min annaar wa baraa'atu min annifaaq kama fi alxadiid waxaa loo qoraa munaafaqnimo in ilaahay ka beri yeelo naartana in ilaahay uu ka beri yeelo oo ilaahay naarta uu ka xoreeyo wa shuruudu sixati alqudwa kudayashada imaamka ansixiddeeda shuruuddeedii axadda cashara kow iyo toban wey wuxuu ku leeyahay sheekhu raximahu اllahu tacaala qofkan marka imaamka uu ku dayan karo oo la dhihi karay qofkaasi jamaaco ayuu salaaddiisii ku tukaday imaamkiina wuu ku dayday waxaa shardi ah kow iyo toban shardi inuu qofku soo maro kow iyo tobankaa shardi hal shardi oo ka mida qofka hadduu ka maqan yahay ma ansixayso salaaddiisii alawalu shardiga ugu horeeya cadamu taqadumi alma'muum ma'muumka hormariddiisa weyntiisa wey calaa imaamihi imaamkiisa inuu ka hormaro in la waayo waa inuusan imaamkiisa ka hormarin filmakaani makaanka la taagan yahay waa inuusan uga hormarin bicaqibihi ciribtiisana waa inuusan uga hormarin ma'muumku fi lqaa'imi fii sha'ni alqaa'im qofkii taagnaa sha'nigiisa ciribtaa laga fiirin ciribta waa inaadan uga hormarin haddii istaag uu ku tukanayo wa ilyatayhi ilyatay alma'muum ma'muumkii labadiisii bari waa inuusan imaamkii kala hormarin fi اlqaacidi fii sha'ni اlqaacidi kii fadhiga ku tukanayay sha'nigiisii waa inuusan labada bari uusan kala hormarin imaamka haddii istaag lagu tukanayana ka hormaridda waxaa laga fiirinaa ciribtaa laga fiirina marba haddii imaamka ciribtiisii iyo adiga ciribtaadii haddii adiga ciribtaaduba ay horrayso bes wey ma ansaxayso salaadaadii haddii fadhi lagu tukanayana waxaa laga fiirinaa ka hormaridda barida barida haddiiba aad kala hormartay imaamkii imaamkii haddii baridaba aad kala hormartay eberwey salaadaadii ma ansaxayso athaani shardiga labaad cilmuhu cilmu lma'muum ma'muumka ogaalkiisa biintiqaalaati alimaami imaamka guurguuridyaalkiisa waa inuu la socdo oo uu og yahay imaamku inuu rukuucii aaday inuu sujuud usii socdo inuu sujuudda ka soo kor noqday inuu maaragtaa madaxiisa uu soo kor yeelay arrimahaasoo dhan waa inaad la socoto arrimahaasoo dhan inaad la socoto shardigu arrimahaasee ula socon kartaa marka intiqaalaat ulma'muum waxaad ula socon kartaa ka ru'yatihi lahu inuu u jeedo oo kale imaamkii waa inuu arkayo ma'muum hadduu yahay ma'muumkii waa inuu imaamkii u jeedo aw libacdi safi ama safkii qayb ka mida waa inaad u jeedid aw samaaci sawtihi ama codkiisii imaamka waa inaad maqlayso aw sawti muballiqin hiqatin ama nin codka imaamka ku soo gaarsiinayo ninkaas ku soo gaarsiinayo codkiisa waa inaad maqlayso aw naxwi daalik litumkina litumakkina min mutaabacatihi si aad u makansatid raacidda imaamka raacidda imaamka si ay suurtagalku ugu noqoto waxaa shardiga mar walbaba isagii inaad arkayso ama safkii qayb ka mida ama codkiisii inaad maqlayso haddii codkiisii aadan maqlayna qof muballiq ah oo imaamka codkiisii gaarsiinaya inaad maqlayso waa laga maarmaan laakiin marka lagu leeyahay codkii bisaa lagu kaaftoomi codkii bisaa lagu kaaftoomi marka la leeyahay oo waxba aadan u jeedinin oo wax aad arkaysa aysan jirinin waa haddii fii daakhili masjid lagu jiro masaajidkii gudihiisii haddii lagu jiro walow masaajidkii qayb ka mida albaabkiisu haba laabnaado maalan tusaale ahaan hadda masjidkan aan ku jirno albaabkan aniga dhabarkayga oo dhinaca weysada xiga qofka ku tukanaya codkii imaamka hadduu maqlayo waa ku xidhan karaa albaabku haba soo laabnaado hadduu hadduu doonayo maxaa yaele albaabka waxaa shardi ah inaan guud ahaanba la mismaarin oo mismaar aan lagu dhufanoo asaga dhan aan la bennadin haddii asaga dhan la bennado qaybtaa dambe laguma tukan karo maxaa yeele imaamkiina ma arkaysid safkii qayb ka mida ma arkaysid cod unbaa ku soo gaaraya codkaas marka lagu kaaftoomayo waa haddii albaabkan aan la bennadin amaa albaabkan haddii la bennado oo asagii dhammaaba la alxamo ama masaamiir lagu kawiyo bis ay noqoto qofkaasi kuma kaaftoomi karo codkii imaamka inuu maqlayo bis laakiin albaabku hadduu laaban yahay codkii waad ku kaaftoomi kartaa leannu albaabkii hadduu laaban yahay waxay ka dhigan tahay adigoo masjidkii gudihiisa ku jira oo kale athaaliثu shardiga saddexaad niyat اliqtidaa'i ku dayashada niyeysigeedii aw iljamaacati aw niyat اljamaaca ama jamaacada niyeysigeedii shardiga saddexaad waxaa shardi ah qofku niyo inuu la yimaado imaamkan iska raac raac oon keliya ma ahane waa inuu qofku niyeysto inuu imaamka ku xidhanayo imaamka inuu ku xidhanayo inuu niyeysto waa shardi ama waa inuu niyeysto jamaaco inuu salaadiisa uu ku tukanayo aw ili'timaam bilimaami alxaadir aw kownihi ma'muuman ama inuu ma'muum yahay waa inuu niyeysto arrimahaas mid ka mida inuu niyeysto niyadaa uu ku xirto waa laga maarmaan hadduu niyo la'aan iska daba socdo un imaamkii uu iska daba socdaa biduuni niya wax niyaana lama imaan salaaddiisii eberwo ma ansaxayso ama alimaamu imaamkii fatusannu lahu imaamka isaga waxaa loo sunneeyaa alimaamatu niyatu alimaama imaamnimo inuu niyeysto isaga waa loo sunneeyaa waajib isaga kuma aha laakiin ma'muumka oo imaamka salaadda ku xidhanayo inuu isagu niyeysto aliqtidaa inuu imaamkan ku dayanayo ama niyatu ljamaaca inuu niyeysto waa waajib hadduu ka tagana salaaddiisi ma ansaxayso amaa imaamka isaga waa loo sunneeyaa inuu imaamnimo niyeysto waajib kuma aha fii hayri اljumuca jumcada hayrkeeda ayaa loo sunneeyaa imaamka inuu imaamnimo niyeysto fii hayri اljumuca la yidhi maxaa baxay waxaa ku baxay jumcadii jumcadii imaamku inuu imaamnimo niyeysto waa shardi waa waajib waajibay ku tahay inuu imaamnimo u niyeysto waxaan ku soo qaadannay kitaabkeennii dhammaadii safinaha waalmucaadati wa fii gayri almucaada salaaddii la soo celinayay kayrkeedii ayaa imaamka loo sunneeyaa imaamnimo inuu niyeysto walmucaada la yidhi maxaa baxay tii la soo celinayay kayrkeedii yaa loo sunneeyaa maxaa baxay salaaddii la soo celinayay oo salaaddii la soo celinaya ulajeeddada laga leeyahay waxaa wey maalan salaaddii waad soo tukatay salaaddii markaad soo tukatay haddana waxaad aragtay jamaaco kale oo salaaddii aad soo tukatay dukanayso waxaa sunnaha jamaacadaas inaad haddana la yacni ku sunnaysato oo jamaacada iyaduna si ajirkaaga khayrkaagu u bato in haddana aad soo celiso ayaa lagu sunneeya adigoo soo celinayo salaaddii hore u soo tukaday ayaa lagu yidhi imaam noo noqo waajibay kugu taha markaa inaad imaamnimo niyeysatid imaamnimo haddaad niyeysatid waajib wey salaadda mucaadada ah wاlmajmuucati wa fii gayri اlmajmuuca salaaddii la jamcinayay kayrkeedii ayaa imaamka loo sunneeyaa inuu imaamnimo niyeysto fi اlmadari ay bisababi اlmadari fiidaasi waa bimacna sabab fi اlmadari bisababi اlmadari roobka sababtiisa loo jamcinayo waxaan kitaabkii safiinaha ku soo qaadannay haddii roob uu da-ayo inay bannaan tahay shuruuddii haddii la helo in labadii salaadood laysku jamciyo duhurkii iyo casirkii maqhribkii iyo ceshihii jamacaasna waa jamcu taqdiim oo maalan duhurkii markii laga baxo ayaa hore waxaa laga tukanaya haddana casirkii iyadoo salaaddii roobkaas sababtiisa loo jamcinayo ayaa imaam lagaa dhigtay oo la yidhi salaadahan roobka sababtiisa loo jamcinayo imaamna ugu noqo imaam haddii lagaa dhigto inaad imaamnimo niyeysato waajib wey waajib wey taas wاlmanduurati wa fii gayri اlmanduura iyo salaaddii lagu nadray kayrkeed ayaa imaamnimo lagu sunneeyaa jamaacatan fii jamaaca jamaaco lagu nadray amaa qofku hadduu jamaaco ku nadray sida kitaabkeeni safiinada aan ku soo qaadannay hadduu jamaaco inuu ku tukado uu ku nadray oo yidhi ilaahay waxaan ugu nadray oo ilaahay igu leeyahay inta cumrigayga baaqi ka ah inaan salaadaha shanta ah aan jamaaco ku tukado saasuu ku nadray saas isagoo nadarkaasi lagu leeyahay ayaa la yidhi imaam noo noqo imaam noo noqo ayaa la yidhi markaas waajib weeye inuu imaamnimo niyeysto qofka nadarkaasi yacni ku nadray salaaddii inuu jamaaco mar walbaba uu ku tukado marka salaadaha afartaa intaan ahayn ayaa imaamka loo sunneeyaa inuu imaamnimo niyeysto amaa salaadahan afartaa inuu imaamnimo niyeysto waa waajib salaadahan afartaa maxay yihin waa jumcadii mucaadadii almajmuuca fi اlmadar wاlmanduurati jamaaca afartaas qofkii imaam laga dhigto inuu imaamnimo niyeysto waajib amaa afartan wixii ka soo haray waa sunno imaamku inuu niyeysto imaamnimo amaa fiihaa fii haadihi alarbaca amaa afartan salaadood fatajibu imaamnimadu waa waajib calayhi cala alimaam fatajibu ay niyat اlimaama imaamnimo inuu niyeysto waa waajib calayhi cala alimaam imaamka dushiisay waajib ku tahay afartan salaadood inuu imaamnimo niyeysto aydan laabashee sidii hore oo kale bimacnaa kamaa wajabat cala alma'muum sidii ma'muumkaba niyadu ay waajib ugu ahayd yacni sidaasoo kale ayay waajib ugu tahay afartan salaadood inuu imaamku niyeysto imaamnimo wuxuu ku leeyahay sheekhu afartan salaadoodoo haddaanu soo marnay waa jumcadii mucaadadii almajmuucati fi lmadar iyo salaaddii qofku uu ku nadray inuu jamaaco ku tukado afartaas salaadood qofkii imaam laga dhigo waxaa waajibku uu sheekhu ku leeyahay inuu imaamnimo niyeysto sida ma'muumkaba ay waajib ugu tahay alraabicu shardiga afaraad muwaafaqatu nadmi salaatayhimaa salaatay alimaam waalma'muum imaamka iyo ma'muumka labadooda salaadood labadaas salaadood nidaamkooda iswaafaqidooda wey waa inay isku nidaam yihiin salaadaha ay tukanayaan imaamka iyo ma'muumka fil afcaali afcaashana inay isku waafaqaan shardigu afcaashaasoo addaahirati ee muuqata afcaasha muuqata inay isku waafaqsan yihiin labada salaadood ay tukanayaan imaamka iyo ma'muumka waajib maxaa baxay marka afcaashii muuqata haddaysanba islahayn oo afcaashii muuqataba ay isku khilaafsan yihiin iskuma xidhaan iskuma xidhan karaan imaamkii iyo ma'muumkii salaadaha iskhilaafsan tusaale ahaan maxaa ka mid a falaa tasixu ma ansaxayso alqudwa kudayashadii ma ansaxayso maca ikhtilaafihimaa ikhtilaafi salaatayn labadii salaadood iskhilaafidooda micigooda oo xagga nidaamka ay isku khilaafeen kudayashadu ma ansaxayso tusaale maxaa ka mida iyadoon isku nidaam ahayn salaadaha ay tukanayaan imaamkii iyo ma'muumkii wadaalika ka duhrin duhurkii oo kale duhurkaasoo bikusuufin maca kusuufin madoobaadka micigiisa ahaaday aw amase maca janaasatin ama janaasadii micigeeda ahaaday waa laba salaadood oo isku nidaam ba aan ahayn wuxuu ku yidhi sheekhu waxaa shardi ah salaadaha imaamka iyo ma'muumka ay tukanayaan inay xagga nidaamka xagga afcaasha daahirka iska waafaqsan yihiin shardi wey waxaa baxay uu yidhi haddii nidaamka ay isku khilaafsan yihiin maalan imaamkii wuxuu tukanaa salaad duhura adiguna waxaa tukanaya salaaddii qorax madoobaadkii ama dayax madoobaadkii qorax madoobaadkii mar haddii duhur tahay waa qoraxdii inay madoobaata duhur uu tukanaa adna waxaa tukanaya salaaddii qorax madoobaadkii salaadda qorax madoobaadku waxay leedahay laba rukuuc iyo laba istaag halkii ragcada halkii ragcaba laba rukuuc iyo laba istaag duhurkiina nidaamka loo tukanayo halkii ragcaba waa hal rukuuc oo kale ah iyo hal istaag oo kale ah isku nidaamba ma tihiin maadaama isku nidaam salaadihiinni aysan ahayn layskuma xidhan karo salaadaha nidaamkii isku khilaafay wadaalika ka duhrin duhurkii oo kale duhurkaasoo bikusuufin maca kusuufin madoobaadka micigiisii ahaaday aw amase janaasatin maca janaasa ama janaasada micigeedii ahaaday oo imaamkii tusaale ahaan wuxuu tukanaa duhur adiguna waxaa tukanaya salaatu ljanaasa salaatu ljanaasa rukuucna ma lahan sujuudna ma lahan ictidaalna ma lahan duhurkiiyo arrimahaasoo dhan uu kulminaa salaaddii duhurka iyaduna marka ma bannaano mana ansaxayso salaaddu marba haddii habka iyo nidaamkaba ay isku khilaafsan tahay in laysku xirto ma bannaano mana ansaxayso marka sheekhu wuxuu ku yidhi fi lafcaali addaahira fi lafcaali addaahira la yidhi maxaa baxay waxaa baxay alaxwaal albaatina waxa niyada ah oo qarsoon way isku khilaafi karaan imaamka iyo ma'muumku dhibna ma lahan oo niyada qarsoon tusaale ahaan waxaa ka mid a imaamkii maalan wuxuu tukanaa duhur adda ah salaad duhur ahoo waajib ahoo adda ahuu gudanayu imaamkii tukanaa adiguna waxaad tukanaya salaad qada ah salaad qada ah salaaddii addada ahayo imaamku uu tukanayay salaad qadaa waad ku xidhan kartaa niyadiina waad isku khilaafsantihiin oo isagu wuxuu niyeystay salaad adda ah adiguna waxaad niyeysatay salaad qada ah taas waa saxiix maxaa yaele waxaad isku khilaafsantihiin waa wax qarsoon wax qarsoon oo niyada wey waxaa kaloo sidaas oo kale la mida cadadu rakacaad cadadu rakacaad haddii ay isku khilaafsan yihiin labada qof way isku xidhan karaan tusaale ahaan imaamkii wuxuu tukanaa salaad laba ragca ah salaad laba ragcaah ayuu tukanaa imaamkii adiguna waxaa tukanaya salaad afar ragca ah way bannaanta waad ku xidhan kartaa labadiisa ragco imaamku markuu dhammaystu salaamo nuqsado adigu waad u istaagiyoo labadii ragcoo kuu dhimanayd ayaad soo dhammaystiri alkhaamisu ashardu alkhaamis shardiga shanaad muwaafaqatuhu muwaafaqatu lma'muum ma'muumkii waafaqidiisii wey liimaamihi imaamkiisa inuu waafaqo waa shardi fii sunanin sunnooyin inuu ku waafaqana waa shardi sunnooyinkaasoo tafxushu almukhaalafatu khilaafadii ay xun tahay fiiha sunnooyinka dhexdeeda in laysku khilaafo ay xun tahay ficlan min ficli xagga samaynta in laysku khilaafo ay xun tahay wa tarkan min tarkin xagga ka tegidda in laysku khilaafana ay xun tahay wadaalika ka sajdati tilaawa sujuuddii qur-aan akhriskii oo kale wa tashahudin ataxiyaadkii oo kale ataxiyaadkaasoo awala ee hore wuxuu ku yidhi sheekhu shardiga shanaad ee loo shardinayo qofkan markuu imaamka salaadda ku xidhanayo waxaa shardi ah ma'muumku inuu imaamkiisa ku waafaqo sunnooyinka weliba sunnooyinku waa laba qaybood qaybna waxaa weeye imaamkii in lagu khilaafo waa wax aada u foolxun oo nadmigii iyo habkii salaadda kala goynayo oo dhaawacayo oo kala jarayo qaybna waxaa weeye in lagu khilaafo dhib ma lahan wuxuu sheekhu ku yidhi haddii sunnadu ay tahay sunno in lagu khilaafo imaamkii ay foolxun tahay salaaddii laguma xidhan karo haddii qofku uu ku xirto uu ku khilaafo imaamkiina haddee salaaddii o dhan aan ba ansixayn marba hadduu sunnadaa uu ku khilaafay tusaale ahaan sheekhu wuxuu tusaale u soo qaatay ka sajdati tilaawa imaamkii maalan wuxuu akhriyey aayad in lagu sujuudo ay sunno tahay imaamkii wuu sujuuday ma'muumkiina wuu ka haray ma'muumkiina wuu ka haray salaaddiisii badalad ma ansaxayso waxaa kaloo la mida sidaas oo kale ama masalada cagsigeedii ma'muumkiia wuxuu akhriyey aayad in lagu sujuudo ay sunno tahay ma'muumkii wuu sujuuday imaamkiina maba sujuudinba eber wey salaaddiisa iyadana ma ansaxayso ficlan watarkanba laguma khilaafi karo waxaa kaloo tusaale u soo qaatay sheekha sunnooyinka in laysku khilaafo ay xun tahay wa tashahudin awala ataxiyaadkii hore oo kale ataxiyaadkii hore facalahu alimaam wa tarakahu lma'muum imaamkiina waa sameeyey ma'muumkiina waa ka tegey salaaddiisi waa ka buri badalad oo maalan ataxiyaadkii hore imaamkii uu la yimi ma'muumkiina wuxuu yidhi waa sunno markaasuu isaga tegey ma ansaxayso salaaddiisi maxaa yeele waa sunnooyinka waxay ka mid tahay in imaamka lagu khilaafo ay faaxish tahay amaa maa ayo ladii kii faaxish la yidhi maxaa baxay amaa maa ayo ladii kii laa tafxushu almukhaalafatu khilaafiddii aysan xumayn fiihi maagaas dhexdiisa in imaamka lagu khilaafo aysan foolxumo keenaynin wadaalika ka jalsati اlistiraaxa raaxaysiga fadhigiisii oo kale falaa taduru mukhaalafadaasi ma dhibayso wakada alqunuut qunuudki isaguna waa la mid oo muxuu ula jeedaa sheekhu ulajeeddada uu ka leeyahay waxaa weeye sunnooyin wuxuu rabaa sheekhu inuu noo mihaaliyo habkii iyo nidaamkii salaaddii aan waxba u dhibayn haddii laysku khilaafo oo imaamkii iyo ma'muumkii hadday isku khilaafaan nidaamkii iyo habkii salaaddii aan waxba u dhibayn sunnooyinkaa sheekhu tusaale wuxuu u soo qaatay ka jalsati اlistiraaxa jalsatu اlistiraaxa maxaa loola jeedaa ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye maalan ragcada saddexaad marka loo istaagayo ragcada saddexaad ama waxaan leeyahay ragcada afaraad ragcada afaraad marka loo istaagayo oo ragcadii saddexaad ay dhammaatay waxaa sunnaha sida hore aan u soo qaadannay wax yar in la fadhiisto marka sujuudda laga soo tago horey inaan laga istaagin oo wax yar la fadhiisto ayaa sunno ah jalsatulistiraaxadaas waa sunno ka sugnaatay nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu sameeyey marka imaamkii jalsatulistiraxa maba samaynba sunnadii imaamkii waa ka tegey ragcadii afaraad imaamku markuu usii socday markuu sujuuddii labaad uu sujuuday horuu ka istaagay wax yar fadhiya ma uusan samayn adigii marka maxaa kuu bannaan sunnadii inaad la timaadid jalsatulistiraxa ma dhehaysid maadaama imaamkaygii uu ka tegey aniguna inaan ka tagaa waajib igu ah ma dhehaysid taas oo kale haddii laysku khilaafo dhib ma lahan maxaa yeelay habkii iyo nidaamkii salaaddii khilaafkaasi waxba u dhibi maayo waxaa kaloo la mida sidaas oo kale qunuudkii maalan qunuudkii imaamkii waa ka tegey maba akhrinba sunnadii qunuudkii imaamkii uu ka tegey adigii maxaad samaysay ictidaalkii marka la marayo qunuudkii waad akhrisay isla markaana imaamkii waxaad ku gaartay sujuuddii waa saxiix ma dhahaysid imaamkii marba hadduu qunuudkii ka tegey aniguna waa inaanan ku khilaafin oo qunuudkii anna waa inaan ka tago kuma khasbanid maxaa yeele sunnooyinkaas waxay ka mid tahay sunnooyinka haddii lagu khilaafo imaamkii aan dhib keenaynin asaadisu ashardu asaadis shardiga lixaad ijtimaacu alimaami waalma'muumi imaamkii iyo ma'muumkii kulankoodii wey fii masjidin masaajid dhexdiisa ay ku kulmaan wain bacudat ilmasaafatu walow bacudat ilmasaafa masaafada u dhexaysa imaamka iyo ma'muumka haba fogaato hadday doonto sheekhu wuxuu ku leeyahay raximahu اllahu tacaala shuruudda waxaa ka mida imaamka iyo ma'muumku waa inay ku kulmaan masjid imaamka iyo ma'muumku haddii masjid ay ku kulmaan masaafada la xadidi maayo walow haba gaarto aalaaf diraac kumanaan dhudhun haba u dhexaysayo wax ka sii badan biduuni taxdiid اlmasaafa masaafadii in la xadido shardi maa marba haddiiba imaamkii iyo ma'muumkii masaajid ay ku wada tukanayaan masaafada u dhexaysa haba noqoto mid aad u dheer hadday doonto wa in kaana imaamkii iyo ma'muumkii fii fadaa'in bannaan dhexdiisa hadday ahaadeen oo meesha ay ku tukanayaan ay tahay meel bannaan oo masjid aan ahayn shuridda waxaa la shardiyaa an laa yasiida inuusan ka badan maa ayoladii kii uusan ka badan baynahumaa bayna alimaami waalma'muum imaamka iyo ma'muumka masaafada u dhexaysa calaa halaaثati mi'ati diraacin saddex boqol oo dhudhun waa inaysan ka badan taqriiban min taqriibin xagga soo dhoweynta markii la yidhaaho saddex boqol oo dhudhun waa inaysan ka badan imaamka iyo ma'muumka inta u dhexaysa waa haddii masjid aysan ku tukanayn ee meel kale ay ku tukanayaan wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala haddii imaamkii iyo ma'muumkii aysan masjid ku tukanayn ee meel kale ee bannaana ay ku tukanayaan taas sharcigu wuxuu xadiday masaafada u dhaxaysa inaysan ka badan saddex boqol oo dhudhun taqriib haddii saddex boqol oo dhudhun wax ka badan imaamkii iyo ma'muumkii ay isu jiraan dee suurtagalba ma ahaba laba qof oo masaafo intaas la-eg ay u dhaxayso inay salaaddii isku xirtaan suurtagalba ma aha maxaa ilmaba isla socon karaan intiqaalaadkii ma'muumka in la ilaaliyo ay shardi ahayd qofkani maba ilaalin karo marba haddii saddex boqol oo dhudhun ka badan ay u dhexeeyaan imaamkii iyo ma'muumkii muxuu ula jeedaa sheekha hadalkan uu yidhi taqriiban xagga soo dhoweynta taqriiban ulajeeddada uu ka leeyahay sheekh waxaa weeye yacni saddex boqol oo dhudhun taxdiid ma aha waa taqriib maxaa yeelay acdaadda sharciga ah sharcigu markuu wax xisaabo xisaabtaas waxay u qaybsantaa laba qaybood xisaabta qaarna waa taxdiidi qaarna waa taqriibi xisaabtani marka imaamka iyo ma'muumka la leeyahay saddex boqol oo dhudhun waa inaysan ka badan waa taqriibi waa qiyaas soo dhoweyn wey soo dhoweyn la yidhi marka meesha maxaad ka fahamtay saddex dhudhun oo kale ama afar dhudhun oo kale hadday ku darsoonto dhib ma laha maalan masaafadii u dhexaysa waxay noqotay saddex boqol iyo saddex waxaa ku siyaaday saddex dhudhun intaasu dhib ma keenayso taqriiban haddii lagu yidhaha saas wey الsaaبع الشharد الsaaبع شhardiga toddobaad الtabaciyaة raacidu liimaamihi imaamkiisa ma'muumku waa inuu raaco ma'muumku inuu imaamkiisa raaco waa shardi maxaa loola jeedaa raacitaanka وadalika بأn yataأhara taxarumuhu taxarumu الma'muum ma'muumka xirashadiisu waa inay ka gadaal marto can taxarumi imaamihi imaamkiisa xirashadiisa waa inay ka gadaal marto horta marka hore imaamku waa inuu xirto imaamku markuu gaaro allaahu akbar ra'deeda allaahu akbar ra'daas markuu ku dhawaaqo markaa kabacdi bilow adiguna markaa kabacdi xirashadii bilow amaa hadduu la xidhiirsado oo maalan hal mar ay wada xirtaan hal maray imaamkii ma'muumkii waxay yidhaaheen allaahu akbar ma ansaxayso ma'muumka salaaddiisii ma'muumka salaaddiisii ma ansaxayso ama waaba ka hormarayba imaamkiiyaa hor xirtay imaamkiiyaa wuxuu yidhi markii hore waxaan leeyahay ma'muumkii ma'muumkiiyaaba hor xirto ma'muumkiiyaa allaahu akbar yidhi markaa kabacdiyaa imaamkiina allahu akbar yidhi ma ansaxayso iyadu wa an laa yasbiqa ma'muumku waa inuusan kala hormarin hu imaamkiisa biruknayni laba rugni waa inuusan kala hormarin labadaas rugniyoo ficliyeyni ee ficil loo nisbeeyey laba laba rugni oo ficil ah waa inuusan ma'muumku imaamkiisa kala hormarin hadduu kala hormarana fain sabaqahu bihimaa labada rugni hadduu kala hormaro caamidan caaliman bitaxriim badalat salaatuh isagoo mas'alada og oo in imaamkii lagala hormaro laba rugni og hadduu kala hormaro salaaddiisii baatil wey weliba waxaa shardiga labada rugni mutawaaliyeyn inay xidhiiraan waa shardi walow hayra dawiileyn yaysanba dhaadheeraan hadday doonaanoo rugni qasiira iyo rugni dawiila labadaasba ha ka koobnaadaan hadday doonaan fain sabaqahu bihimaa labadaas rugni hadduu kala hormaro caamidan asagoo u kasaya caaliman bitaxriim asagoo og inay xaaraam tahay badalat salaatuh ma'muumka salaaddiisa way burtay lifuxshi اlmukhaalafa maxaa yeelay waa khilaaf aad u foolxun sheekha marka sharax uu ku mihaaliyo wuxuu ku yidhi wadaalika kaan yarkaca waa inuu rukuuco ma'muumkii wayactadila ma'muumkiina samica allaahu uu yidhaah wayahwiya lisujuud ma'muumkii sujuuduu usii hoobtay walimaamu qaa'im imaamkiina waa taagan yahay imaamkii waa taagan yahay faatixadii u taagan yahay ma'muumkiina muxuu sameeyey waa rukuucay samica allaahu uu yidhi sujuuddiina waa u hoobtay hoobasada sujuudda lagu hoobanayo sheekhu wuxuu kugu xaqiijinaa labadii rugni inuu kala hormaray laba rugniyoo buuxda wa laba rugniyoo buuxda ayuu ma'muumkii markaas la hormaray badalat salaatuhu salaaddiisu waa burtay waxaa kaloo shardi ah wa an laa yatakhallafa ma'muumku inuusan ka gadaal marin canhumaa wa an laa yatakhallafa ma'muumku waa inuusan kala gadaal marin canhumaa waa aniga ii qoray canhu saasaan ku saxayna canhu cani alimaam imaamka waa inuusan kala gadaal marin bihimaa ay biruknayni alficliyeyn saasaan ku saxayna bihimaa biruknayni alficliyeyn laba rugni oo ficilana waa inuusan kala gadaal marin bilaa cudrin cudurdaar la'aan waa inuusan kala gadaal marin laba rugni oo ficil ah haddii laba rugni oo ficila uu kala gadaal marana fain takhallafa canhu bihimaa badalat salaatuh salaaddiis waa burta laba rugni oo ficila haddiiba uu ma'muum yacni kala gadaal maray ma'muumkii imaamkiisii salaaddiisi way ka burto tusaale ahaan wadaalika ka an yarkaca imaamuhu imaamkiisii waa rukuucay wayactadila samica allaahu imaamkii yidhi wayahwiya lisujuud imaamkii sujuudu usii hoobtay wa huwa ma'muumkiina qaa'imun ma'muumkiina weli waa taagan yahay eber wey salaaddiisi waa burtay fain kaana hunaaka sheekhu wuxuu ku yidhi fain kaana hadduu ahaado hunaaka halkaas cudrun cudurdaar hadduu jiro cudurdaar hadduu jiro fi sabqi hormaridda labada rugni markuu kala hormarinayo cudurdaaraa jiro min nisyaan aw jahli waa ishalmaamay ama masaladuba jaahil ka yahay aw fi takhalluf ama markuu labada rugni la gadaal marayo cudurdaaraa jiro cudurdaarka maxaa ka mida ka buط'i اlqiraa'ati wadalika ka buط'i اlqiraa'ati qirada daahideedii oo kale qiradiiu ku daahaa ma'muumku waa carab culusya markuu qur-aanka akhrinayo carabkiisaa culus ma'muumkii wa surcati اlimaami iyo imaamka degdegtiisii fiiha fi lqiraa'ati qiradii uu ku degdegay imaamkii imaamkana carabkiisu waa fudud yahay in carabka fududoo qur-aanka markuu akhrinayo carabkiisu uu fudud yahay ma'muumkiina markuu qur-aanka akhrinayo carabkiisu waa culus yahay cudurdaar wey marka budigaasna waxaa shardi ah inuu yahay budi khilqi ah budi khilqiyahoo ilaahayaaba sida uu abuuray ma'muumkii carabkiisa markuu wax akrinayo waa carab culus yahay markuu wax akrinayo waa carab culus yahayo waa khilqi khilqi la yidhi maxaa baxay waxa baxay haddii waswaas uu jiro oo maalan dabeecada ilaahay qofkan ku abuuray dabeecadan qofka ilaahay ku abuuray hadduu qur-aanka u akriy u akhrinayo yacni imaamkii uu ka gaari karaao qiradiisii iyo kulli waa ku haleeli karaa laakiin ninkan waxaa celinaya oo xayiraya waa waswaas waa shaydaan shaydaan cudurdaar maleh waxaa ku celinaya hadday waswaas yihiin shaydaan ilaa dadka qaar waxaa jira maantao dhan un bismi illaahi bismi illaahi bismi illaahi arax arax arax ku celcelinaya maantao dhan intuu arax arax ku celcelinayay imaamkii waa rukuucay samica allaahu yidhi sujuuddii usii hoobtay eber way salaaddiisa waa baadil maxaa yeelay adiga yaa ku yidhi waswaas horta marka horeba yaa ku yidhi waswaas xagee ka keentay waswaaska waswaasku waa shaydaan shaydaan wey waswaasku hadda ka horaa sheekh waxaa jiray la dhihi jiray abulwafaa ibnu alcaqiil abulwafaa ibnu alcaqiil ayaa ninaa u yimid markaasuu wuxuu yidhi sheekhu salaadda markaan xidhanayo allaahu akbar markaan idhaaho waxaan isleeyahi u yidhi haddana ma xihan waa ku celin haddana allaahu akbar haddana waxaan isleeyahi u yidhi ma xihan haddana waa ku celin allahu ma allahu allahu akbar aan leeyahay markaasu wuxuu yidhi idhab canii fa anta majnuunun iga tagu yidhi waaba waalan tahay salaad laguma le nin waalanaa tahay yuu yidhi leanna waxaa weeye adaaba sheegayuu yidhi allahu akbar aan leeyahay haddana waxaan leeyahay ma dhihin allahu akbar aan leeyahana waa leeyahay haddana wuxuu leeyahay ma dhihin aan leeyahay de inaad leedahayba adigaa sheegayay ma dhihinta maxay tagu yidhi allahu akbar aan leeyahay haddana waxaan isleeyuu yidhi ma dhihin allahu akbar taasi marka ma noqonayso cudurdaar mar walbaba dadka qaarkoodna way u badan yihiinoo waswaaskiiba shaydaanku wuxuu ka dhaadhacsiiyey inuu yahay nowcun min alixtiyaat fi ddiin shaydaanki wuxuu ka dhaadhacsiiyey wuxuu leeyahay waa ixtiyaat waa dadaal diineed dadaal diineedaad ku jirtaa uu leeyahay oo waxa weeye dadkan faatixada waa iska shubayaane adigu waxbaad hubsane adigu waxbaad hubsane uu leeyahy dadku waa iska shubayaan faatixadii adigu waxbaad hubsane wad meeluu marka ku xayiro qunfulu ku jebiyey qunfulu ku jebiyey markaasuu yihi ixtiyaad diinada haysta oo dadkan adigaa ka fiicanba isagoo salaaddii ka waswaasiyey oo intaasoo yacni sunnooyin iyo intaasoo waajibaad iyo ka dayacay oo mararka qaar ay dhici kartaba imaamkii inuu salaamo noqsado meeshii jamacadii ay ku dhaafso isaguna allahu akbar uu leeyahay ayuu haddana wuxuu qalbiga uga sheekaynaa uu leeyahay ixtiyaadaad haystaa waxaan dukadoo dhan eber wey diinta kuma dadaalaan diintii kuma dadaalaan maxaa yeelay shaydaanka makaayiddiisa waxaa fahmi kara qof ilaahay waafajiyey un cabdun muwafaq un baa fahmi kara makaayidu shaydaan waa khadiir jiddan qofka markuu waayo meeluu ka soo galo oo xaaraantan samee uu qofku ku madax adeygo oo uu ka diido shaydaankii oo taas uu ku fahmo wuxuu ka soo gelaa jaanibka cibaadaadka dhinaca cibaadaadku ka soo gelaaho dhinaca ixtiyaadka diintuu ka soo gelaaho wuxuu leeyahay shidkan ku dadaalo faatixada sugo dadkani maaragta waa mutasaahiliin salaadda waa iska fududaysanayaan adiga keligaa masaajidka dhanba ixtiyaadka ka haya ixtiyaadka iyo dadaalka diineed keligaa masaajidka ka haya keligaa masaajidka ka hayadii uu salaadihii ku dhaafsin ilaa dadka muwaswasiinta waswaasku ku dhacay qaarkood salaaddii subaxii aysan tukanayn oo qof siday u wadaan weysadii iyo siday u wadaan ay leeyihin waad dadaalaysaan qoraxdii aa ku soo baxaysa qoraxdii aa ku soo baxaysa isagoo qoraxdii ku soo baxdo markii qoraxdii soo baxday kabacdi tukanaya uu weli sheekadii iyo barobagandadii shaydaanka u wadaa uu leeyahay dadaalaad ku jirtaa dadaal dadaal diineed wey xagee dadaal diineed ku jira waa dayacaad dayacaad salaaddii uu ka dayacay waa xabsi shaydaankii uu u galay waa siriqdii shaydaanku ugu dhacay haddana wuxuu leeyahy dadaal diineedaad ku jirtaa waa dadaal marka shaydaanka makaayadiisa iyo khayaanadiisa la iska ilaaliyo aday u dhib badan yahay wuxuu ku yidhi sheekhu fain kaana hunaaka halkaas haddii cudurun cudurdaar uu ahaaday wadaalika ka bud'i اlqiraa'ati qiradii daahiddeedii oo kale wa surcati اlimaami imaamka degdegtiisii oo kale fiiha fi lqiraa'a qiradii uu ku degdegay uu carab fudud yahay fayukhtafaru lahu lilma'muum ma'muumkii waxaa loo dhaafiyuu ku yidhi sheekhu ثalaaثaةu arkaanin saddex arkaan ayaa markaas ma'muumkii loo dhaafiyay hadduu yahay khilqigu sidaan soo sheegnay hadduu yahay bud'igu bud'i khilqi laa waswasa min ashaydaan waswaas shaydaan meesha kuma jiro hadduu wax abuurisa uu yahay ma'muumkii waxaa loo dhaafi ثalaaثaةu arkaan saddex rugni ayaa loo cafina arkaantaasoo dawiilatin ee dhaadheer saddex rugni oo dhaadheer waa kala gadaal mari karaa saddex rugni oo dhaadheer ayuu kala gadaal mari karaa markaa wa hiya almaqsuudatu arkaanta dhaadheer waxaa loola jeedaa almaqsuudatu lidaatiha waa rugniga daatadiisa loola qasto falaa yuxsabu minha arkaanta dhaadheer kuma jiro ictidaal walaa juluusun bayna sajdatayn maxaa yeele waa rugni qasiira ictidaal iyo juluus bayna sajdatayn liannahumaa labadoodu maqsuudaani lilfasli laa lidaatihima iyaga waxaa loogu talagalay arkaantii kale inay kala fasliyaan oy kala dhex galaan wadaalika tusaale ahaan bian yantahiya ila araabic rugnigii afaraaduu gaaray ow ilaa maa huwa calaa suurati suurati araabic rugniga afaraad muuqaalkiisa wax la mida ayuu gaaray wahuwa tashahud alawal waa taxiyaadkii ugu horreeyey famaa daama intuu daa'im yahay lam yatalabas alimaamu bihi imaamkii uusan dhex gelin rugniga afaraad yasca alma'muumu ma'muumku waa iska soconaa calaa tartiibi nafsihi habkiisa salaaduu iska daba soconaa fain sabaqahu haddii uu kala hormaro imaamkii ma'muumka biakara min aلثalaaثa saddex rugni wax ka badan hadduu kala hormaro bian lam yafruq min alfaatixa faatixadiiba kama faaruq noqon ma'muumkii ilaa walimaamu qad qaama can الsujuud sujuuddiiba ka soo istaago istaagu u soo socdaa imaamkii isaguna weli faatixadiiu ku jira ma'muumkii wawasala wuxuu gaaray ilaa maxalin tujzi'u fiihi اlqiraa'a maxal qiradii ay ku gudayso imaamkii soo gaaro istaaggii ah ow can itashahudi ama ataxiyaadkiiuu ka soo istaagay tabicahu haddiiba saddex rugni wax ka badanba uu kala hormaro ma'muumku waxaa waajib ku noqonaysa inuu imaamka raaco fii ma huwa fiihi meesha uu la marayuu kala qabsanaa markaas meesha uu marayo ayuu salaaddii kala qabsan haddii ninkii arkaantii dhexda ku jirtana see yeeli oo ka tagtay uma tadaaraka markaas kabacdi wuxuu gadaal kala iman bacda salaami imaamihi imaamkiisu markuu salaamo noqsaday kabacdi maa faatahu wixii ka tegey markuu imaamku salaamo noqsaday kabacdi ilaa ragcaddanaa ka maqan ninka ragcaddanaa ka maqan ragcadaasu marka la iman wuxuu la mid noqonaa kalmasbuuq roog yacni masbuuqiyo kaleo ragcad lagala hormaray xukunkiisiiyuu qaadaa athaaminu alruknu athaamin rugniga sideedaad an yaclama saasuu qoray matniga sharaxa an laa yaclama an laa yaclama waa inuusan ogaanin budlaana salaati imaamihi imaamkiisa salaaddiisa salaaddaa buritaankeeda waa inuusan ogaanin bixadaثin xadaث ay uga burtay imaamkii aw gayrihi gayri اlxadaثi ama xadaث gayrkiis ay salaaddii uga burtay imaamkii waa inuusan ogaanin ma'muumkii hadduu ogaado in imaamkiiba salaaddii ka burtay oo xadaثay uga burtay ama wax kaley uga burtay hadduu sidaas ogaado waa inuu salaaddii ka goosto salaaddii waa inuu ka goosto haddiiba imaamkii u ogaaday in salaaddii ay ka burtay isagoo og imaamkii in salaaddii ka burtay hadduu ma'muumkii isaga sii daydo muxuu noqonaa shaksi salaad aan ku jirin oo salaaddiisii uu ku xidhay qof aan salaad ku jirin uu iska raacraacay salaaddiisi ma ansaxayso marka waa inuu ka goosto التاaسع الشharد التاaسع شhardiga sagaaلaad أn lاa يعتaقida waa inuusan caqiideyn ma'muumku وuجuuب الإعاadة soo celinta waajibnimadeeda waa inuusan caqiideyn calى الإimaami imaamka ay waajib ku tahay salaada inuu soo celiyo sidaas waa inuusan aaminsanayn ma'muumku hadduu ma'muumku aaminsan yahay imaamka inay waajib ku tahay salaadan uu soo celinayo inuu dib salaadan uu tukanayo inuu dib u soo celiyo imaamku inay waajib ku tahay hadduu ma'muumku sidaa aaminsan yahay kuma xidhan karo tusaale ahaan falaa yasixu ma ansaxayuu ku yidhi sharxu iqtidaa'uhu biman talzamuhu alicaada ka mutayamimin lifaqdi maa'in meeshaa licaqdi maa'in oo anigii qore sharaxa khalad licaqdi maa'in maa lifaqdi maa'in aan ku saxaynaa ka mutayamimin qof booraystay oo kale lifaqdi maa'in biyo weyto u booraystay bimaxallin yaglibu fiihi wujuuduhu wujuudulmaa waa maxal biyaha in laga helo ay fara badan tahay ayaa hal maalin uun biyo laga waayey magaalada muqdisho oo kale magaalada muqdisho oo kale oo biyuhu iska dhooban yihiin ayaa biqudrat illaahi hal maalin biyo laga waayey qofkaas marka maxaa waajib ku noqonaya hadduu magaaladii muqdisho ku booraysto inuu salaaddii dib u soo celiyaa waajib ku noqonaysa imaam marka salaaddii ay waajib ku tahay inuu dib u soo celiyo kuma xidhan karo kuma xidhan karo maamuumkii maxaa yeelay salaadan xurmatulwaqti ayuu u tukanay mar walbaba inuu soo celiyo ayaa waajib ku noqonaysa waxaa la mid uu ku yidhi sharxu wamuxdiثin sallaa lifaqdi dahurayn iyo qof muxditثoo u dukanaya labadii dahuraynkiiba waa waayey almaa waاhuraab biyona waa waayey caro uu ku booraystana waa waayey laguma xidhan karo qofka isagana laguma xidhan karo wa mutaxayiratin haweenaydii mutaxayirada ah annaasiya lilwaqti wاlcaada waktigii iyo qadarkii dhiigu hayn jiray wixii oo dhan waa halmaamtay islaanta iyaduna xurmatulwaqti un bay u tukanay salaaddii mar walbaba waa soo celin taa iyadana laguma xidhan karo islaan kale iyaduna kuma xidhan karto mutaxayiradii alcaashiru ashardu alcaashir shardiga tobanaad anlaa yakuuna alimaamu imaamku waa inuusan ahayn ma'muuman mid asagii loo sii imaam yahay imaamkii mid asaga imaam loo sii yahay waa inuusan ahayn amaa qof isaga imaam loo sii yahay haddaad ku sii xidhato salaadaadii badalad ma ansaxayso alxaadi cashara shardiga ugu dambeeya ee kooiyo tobnaad anlaa yakuuna alimaamu imaamku waa inuusan ahayn ummiyan mid ummi loo nisbeeyey ummi maxaa loola jeedaa waa man laa yuxsinu qiraa'ata alfaatixa waa qof aan hagaajin karin faatixada aqrinteedii walow kaana caalimba ha noqdo walow kaana xaafid ulqur'aanba ha noqdo laakiin faatixadii yaa mushkila ka haysataa faatixadii ayaa mushkila ka haysataa oo faatixadii xaraf ka mida ama shadaadkeedii iyo idqaamkeedii iyo shidkeedii mid ka mida ayuu jebinaa imaamkii laguma xidhan karo oo qof kaleo isagu wanaagsan oo faatixadii aqriyi karaa oo si habboon u aqriyi kara qofkaa salaaddii kuma xidhan karo walxaal huwa ma'muumkiina laysa isagu kadaalika sida imaamka oo kale aan ahayn ma'muumkiina sida imaamku u khaldan yahay uma khaldanee isagu faatixadiisii waa toosanta faatixadii waa toosin karaa faatixadii ma'muumku waa toosin karaa imaamkiina faatixadii waa jebinaa faatixadii ha ka jaban kuma xidhan karo ay laysa biummiyin bal huwa qaari isagu waa qaari ma'muumkii walumiyu huna ummiga maanta waxaa loola jeedaa huwa man laa yuxsinu alfaatixata aw bacdaha walow xarfan waa qofkii faatixadii aan aqriyi karin oon wanaajin karin hal xarafba xataa ha ka khaldanaado hadduu doono waa ummi ow shaddatan ama shidaa ka qarsoon shid oo kalea ka khaldan shidaa ka khaldanoo ka aradta midkii meel aan habboonayn shidayey meelaan shid loogu talagelin ayuu shiday yudqimu wuxuu shiday fii hayri maxalli meelaan shidba loogu talagelin ayuu shiday kalmuttaqiimuu leeyay almustaqiimkii ihdina siraad almustaqiim almuttaqiim muttaqiimuu leeyay biibdaali الsiini taa'an waidqaami axadihimaa fi اlaakhar mustaqiimkii siinkii wuxuu u bedelay ta markaasuu ta'dii ka horreysay haddana kusii shiday labadii ta u isku shiday muttaqiim u muttaqiim wa alhaqa kii alhaqa ahay oo kale alhaq waxaa la yidhaha wa huwa man yubdilu xarfan biaakhara xarafkiiuu xaraf kale ku bedelay wadalika kaman yaqra'u hayra almaqduubi biاlcayni اlmuhmala hayri maqduubi wuxuu leeyahay hayri cayni yuu leeya cayni oo kale oynkii wuxuu akhrinaa cayn nacam low kaanat lafqatuhu qofkaas lafqadiisa khaladkiisu hadduu noqdo yasiira wax fudud bian lam tamnac inaysan diidaynin asla makhraj ilxarf wain kaana hayra saafin xarafku yuusanba saafi ka dhigine saxa aliqtidaa'u bihi in lagu daydo waa saxiix wakharaja biqowlihi sheekha hadalkiisa waxaa ku baxay wa huwa laysa kadalik ma'muumkii sidaas ma ahana la yidhi oo ma'muumkii wuu ka roon yahay imaamka waxaa baxay maa low kaana alma'muumu kaalimaam fi اlumiya haddaysan kala roonaynaa baxday labadoodii waa isku mid oo kalema roona imaamkii iyo ma'muumkii fayasixu markaas waxaa ansaxayuu ku yidhi sheekhu iqtidaa'u umiyin bimilihi laba umi markaas waa isku dayan karaan haddaysan kala roonayn haddii kalama roonin aan isku xihanno way salaaddii marka labada nin kalama roonine aan isku xihanno way dhihi karaan marka fayasixu iqtidaa'u umiyin bimilihi fi lxarfi almacjuuzi canhu bicaynihi laakiin waxaa shardi ah hal xaraf inay ka wada caajiseen waa shardi maalan labadoodiiba waa inay isla leeyihiin muttaqiim ihdina siraad almuttaqiim nin walba muttaqiim laakiin midkan hadduu muttaqiim leeyahay kani mustaqiima uu toosinayo kii kalena mustaqiima waa toosinaa laakiin meel kale u hadlaynaho hayri lmaqduub meesha ahaydoo qoynkaasoo cayn u akhrina laba meeloodoo kala duwan ay maaragtaa hadlaynayaan ma isku xidhan karaan maxaa yeele ninkan wuxuu wanaajin karo kanaa khaldaya iskuma xidhan karaan ninba meeluu ku fiican yahay markay isku xidhan karaan labada umi waxaa shardi ah hal meel haddii ay wada khaldayaan taasaa shardi ah hal meel hadday wada khaldayaan ma low kaana alma'muumu kaalimaami fi lumiyati fayasixu iqtidaa'u umiyin bimilihi fi lxarfi almacjuuzi canhu bicaynihi wain ikhtalafaa bedelan bedelkaba haba isku khilaafaan kaan cajazaa labadoodiiba waxay ka caajiseen can iraa wa abdelahu alimaamu imaamku ra'dii wuxuu u bedelaa caynan waalma'muumu ma'muumkiina laaman ma'muumkiina laamu u bedelay bikhilaafi caajizin can raa'in bicaajizin can siinin khilaafsan ruux ra'dii ka caajisay iyo ruux siintii ka caajisay laba xaraf oo kala duwan ay markay isku khilaafsan yihiin wa in itafaqaa haba isku waafaqaan fi lbedeli waa liixsaani axadihimaa maa laa yuxsinuhu alaakharu kan kale wuxuusan wanaajin karin ayaa midka kale wanaajina falaa yasixu ma ansaxayo iqtidaa'u kullin minhumaa bilaakhar haddii laba xaraf ay ka kala caajiseen iskuma dayan karaan kaman yusallii qof tukanayoo kale bisabci aayaatin min hayri alfaatixa faatixadii ma yaqaano laakiin toddoba aayadood oo kale ayuu xifdisan yahay laa yaqtadii kuma dayan karo biman yusallii qof ku dukanaya bidikri oo qur-aankiina ma xifdisana faatixana ma yaqaano dikriguu isaga dukanaa bis subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illah allah akbar walaa xawla walaa quwata illa saasuu ku dukanaa kana toddoba aayadooduu ku dukanaahoo faatixadii aan ahayn ma isku xidhan karaan ma isku xidhan karaan allah subxaana wa tacaala